waa mahadsan tahay adow xaalada buundada buurgow horta waa buundo la wada yaqaano ku taala bartamaha gobolka dego ee buurguubo waa buundo hadda muddo dheer soo shaqaynaysay roobkii hadda u dambeeyey roobabkii hadda sanadkan da-ayay sidaad la saatabaa weli way soo futahay oo ilaa iyo maxay aheeday kun kilo kun maxaan rabaa kun mitir ka badan kun mitir ka badan ee biyaha ayaa weli kasoo baxay soo dhacseen oo gaari wixii hadda hora kullay ula socotay marka biyahaasa waxay gaarsiiyeen buundada labadeeda dhinac oo labada gediha waxay gaarsiiyeen dhaawac madaxyada taataagnaa oo afarta dhinac ahaa iyo weliba meel maaragtay ku aadan meesha baabuurka oo baabuurta ay lugaha ka saaraan u dhow oo labada golan ah yaa dhaawac adag soo gaaro ma garata marka hadda buundada howlgab caadina ma noqonin oo waa la isticmaalaa laakiin baabuurta waaweyn ma maraan oo waxaa si xoogla laga qabaa in maaragtay haddii culeys hor la hadda culeys weyn la saar inay maaragtay sii darsato oo dhulka kusiisiyaan marka horta buundada xaaladeeda waa sidaas maadaama hadda aniga aan buurga u qaabilsanahay madaxa mashaariicda iyo horumarinta cid kasta oo ay qusayso iyo haddii ay tahay hay-adaha samafalka intaba waxaan u sheegayaa maadaama buundadaas ay tahay buundo macquul ah oo isku xirta muqdisho ilaa iyo maxay aheeday kenya si toos iskugu xirta haddii ay hadda go-dana khasaaro aada iyo aada u xoog badan uu gobolka iyo gobolada dariskaba ay maaragtay dib u dhac uu soo gaarayo hadda dhibka ayada hayana uu yahay dhib hadda wax laga qaban karo in buundadaas ayada maxay aheeday loo soo gurmado oo wax laga qabtaan cutariyaatan kale marka buundada hadda laga tago magaalada iyo buundada waxay isu jiraan kun iyo shan boqol oo mitir ay isu jiraan kun iyo shantaas boqol oo mitir oo buundada iyo magaalada udhexaysa meeray dhex maraysa waddada waddada ayada si caadihayba u go-dayba meel la maraba ma aha xoolaha way ku jajabaan baabuurta kuwa maaragtay baabuur yaroo xarbinaya maogi baabuur kale ma mari kara iyadoon xataa buundada la gaarin sidaas darteed waxaan codsan lahaa in meeshaas ayada ah cid kasta oo ay qusayso ama wax ka qaban karta wax wax la qabata waa tahay cali buundada buurdhoogo dabcan sida hadda la hadalhayo waxay u muuqataa xaaladeeda inay khatar tahay islamarkaana cabsi weyn laga qabo inay go-do marka ma arrintan waxaa loo aaneynayaa roobabkii xoogala ay ka daa deegaanka iyo weliba jubba oo fatahaad sameeyey waxaa loo aaneynayaa laba nooc awooda mid ugu muhiimsan horta waxaa loo aaneynayaa roobabkii da-ayay oo iyada oo ka tan weyn oo maxay aheeday dhinac walbaba meel kun mitir ku dhow ay biyaha ay dhaafeen midda kale waxaa loo aaneynayaa hadee xilliga ay joogto soddon sana ay buundadan hadda madax ku sihaysaa welina wax dayactir oo macno ku dhisan maahin marka da-deeda saas u weynaatay oo meeshii dawlad ay joogin oo cid dayactirinaysa ay jirin iyo fatahaadihii oo dhowr jeer horeba fatahaado soo mareen oo mar walbaba undaana ay la kulmaysay hadda unbaa waxaa weeye dhaawac xoog badan oo labada geersba yaa yeelatay dadka hadda meesha joogana dad hadda tabar u hayo oo hawshaas wax ka qaban kara ma aha inkasta oo la dadaalayo oo baabuurta waaweyn iyo waxaa soo dhimaana hadda laga joojiyey geelasha markay gudbayaan oo horay gabaan ay usocdaan xataa waa loo yaryareeyaa oo inay maaragtay iskaga gudbaan waa laga ilaaliyaa adiga waa la dadaalayaa laakiin meeshaas waxay u baahan tahay in sida ugu degdegsiyada badan wax loo wado waa tahay marka buundada buurdhow ahmeed intee leeg ayay u leedahay bulshada deegaanka wax la xisaabi kara ma aha bulshada deegaanka buurdhow sidaad la socotaba garbaharey iyo buurdhuubo waxay isu jiraan afartan kilomitr labaatan kilomitr oo ayada xaggeeda soo ah iyo maxay aheeday dadka deegaanka oo meelaha qaarkood lixdan kilomitr oo dhinac walbabaa dadka buurdhub ay ku nool yihiin intaas waxaa dheer xoolaha ganacsiga ah oo laga keena ilaa iyo maxay aheeday ceelaa iyo nawaaxiga kenya laga keena buundadaan ay maraan haddii buundadan ay meesha ka baxdaa waxaa weeye dadka deegaankana isaga warkiisaba tuur dadka kale oo ganacsatada oo gobolada kale ka imaadayba waxay ku tahay taasi dhibaato weyn kan deegaanka isaga hadee waaba dad khasaaraha ugu weyn ayuu gaaraya laakiin soomaalidaaba la qabtaa soomaalida si kala goysta oo buundadan kusoo xisaabtamayaaba dib soo gaaraya intaana la gaarin deegaanka bis ah dhinaca gaadiidka nooga waran iyo dhadhaqaaqa ganacsiga ahmiyadday u leedahay boqol kiiba boqol buundada markii hadda gada ahaan la yidhaahdo bartamaha gobolka gada ay ku toosan tahay meesha ugu meesha ugu tooban oo ay gaadiidka iyo ganacsatadaba ay timlaan oo awooda badan ay saaraan buundada buurduba waay marka gaadiid imisa mari jirta maalintiiba qiyaastii
buundada markii hore oo maaragtay aradii waddooyinka ay ay furnaayeen ma- mar waxaan soo mar waxaan garanayaa konton baabuur oo kurrimore ay mari jireen waxaasoo dhan way u adkaysan jirtay mar maxay aheeday een, markay waddadan caadiga u furneed oo hadda dhibaatadan taagan oo waddaxeryada iyo jimidkaan herheren ay jirin mabay ahayn meel maaragtay een, ay habeen iyo maalin baabuurta ka istaagaan
ilaa iminka hadda ma jiraan wax gaadiid oo mari kara buundada
gaadiidka yar yar hadda waa waa waa lagu caacamiyaa laakiin baabuurta waaweyn hadda dhibaatay ku tahay in un wax un in maaragtay een shaqo laga qabto unbaa ku yaa yaa yaa yaa wanaagsan hadda baabuurta yaryar waa iska maraan baabuurta waaweyn aad ay u dhigi